إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugan degmada baardheere waxaa magaalada muqdisho ka dhacay bannaanbaxay isugu soo baxeen ehelada qaar ka mid ah dadkii ciidamada shisheeye ku gowraceen magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose maamulka puntland ayaa codsaday in la soo celiyo cunaqabatayntii hubka ah ee laga qaaday waddanka soomaaliya dowladda turkiga ayaa shidaal baaris ka bilaabaysa xeebaha waddanka soomaaliya soomaalida ku dhaqan stockholm ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan kirada guryaha madaxda kooxaha dimuqraadiga ah ee maraykanka ugu sarreeya ayaa walwal xooggan ka muujiyey inuu bayden ku guulaysan karo doorashada waddankaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askar ka tirsan dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin degmada baardheere ee gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano xero baraxow ee ku taala degmada baardheere ee gobolka gedo welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha kasoo gaaray inta uu la-eg yahay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax ay isugu yimaadeen ehelada qaar ka mid ah dadkii ciidamada shisheeye ay ku gowraceen magaalada buulomareer ee gobolka shabeellada hoose muxsin xasan ayaa ka waramayaa
magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa martigelisay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday laguna dhaliilayay madbaxadii iyo xasuuqii ay dhowaan ciidamada shisheeye ee uganda ka geysteen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay ciidamada uganda ku dileen saddex qof oo muslimiin ah islamarkaana aan waxba galabsan dadka muslimiinta ah ee ka dhiidhinayay xasuuqan guracan ee loo geystay dadka reer buulamareer ayaa tilmaamay in ciidamada shisheeye ay dadkaasi u geysteen xasuuqyo foolxun xilli ay beerahooda iska falanayeen inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhacda xanuun sheelle waa maarna goobrokuana may baa maarna insheegada miilang maarna korteegna amba garaabadan maarna insheegada halleeyay ciidamada uganda buulmareer maarna insheegada iyo obeerosho maarna insheega faladaayang hoolosho daajiyayang walba an galabsana dembe an lahayna idoosho iyo beerosho maarna insheegada roogan ya may baa maarna hadhamaayay ciidamadii nabad nabad ma ilaaliyaane maarna insheegada may baa ummad dhamaayo maarna gobolka liinsheeni may baa maarna gobodeena dad beerosho faladaw maarna inti beerosho liinka kooy laga gobodii saddex qof maarna inshaada madag bacadliingeli yaa la babareeyey tooray maarna inshaada cadsho maarna inshaada la jarjari sidoo kale waxa ay tilmaameen in falkan uu yahay mid guracan islamarkaana aad u xanuun badan oo aan laga aamusi karin waxa uuna daaha ka rogayaa xaqiiqada ay ciidamada shisheeye u joogaan dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya arang maarna liindulgaadad kormee arang maarna inshada nasiib darradiya eediyadin la waaye saas daraadiye geerida xaqu waldhamada laakiin maarna inshaada may buu ah maarna inshaada may buu ah dariiq sax ee maarna qofka inay ka dhamado maarna xaqee inay dadkii wadanka la sheeni dhibaatiyo maarna inshaada arang maarna inshaada wadanka wili sheenka dhinayo maarna dadku ulakacad sameeyaan wal nasiib darro ee uu marka maarna inshaada insha allahu tacaala haddana maarna inshaada may baa liinwadee farjiyeen mal caasadoona maana mal caasadoona ilaa iyo maarna iyo cadaaladda ku helaan si kastaba ha ahaatee ciidamada shisheeye ee afrikaanta ah islamarkaana duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa ku kacay welina ku kacaya falal guracan iyo xasuuqyo ay u geysanayaan dad soomaaliyeed oo muslimiin ah kuwaasi oo aan waxba galabsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana war ay ka soo saartay arrintan ku sheegtay in dhacdada buulamareer ay ka mid noqonayso silsilad gabood falle ah oo ay geysteen ciidamada uganda waxa ayna wacad ku martay in aanu dhiigga muslimiinta hadur noqon doonin islamarkaana loo argudi doono maamulka puntland ayaa codsaday in lasoo celiyo cunaqabatayntii hubka ah ee soomaaliya warbixin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
iyadoo dhowaan shixnado hub ah oo ku rarnaa gawaari ka timid dhinaca itoobiya lagu qabtay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayna furteen dadka deegaanka iyo maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa waxaa ay soo taraya dhinacyada ka hadlaya maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid deni ayaa ka codsaday waxaa loogu yeero qaramada midoobay in soomaaliya dib loo saaro cunaqabatayntii hubka oo laga qaaday toddoba bilood ka hor warbixin uu daabacay wargeeska blombage ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka puntland uu si rasmi ah qaramada midoobey uga codsaday in la soo celiyo cunaqabatayntii hubka ee saarneyd soomaaliya wuxuu maamulkan ku dooday in qulqulka hubka oo soo galaya soomaaliya uu sii hurinayo colaadaha u dhexeeya qabaa'ilka kuwaasi ee ka dhacaya gobolada dhexe ee soomaaliya taasoo ay hurinayaan sida wargeesku tilmaamayo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada cabdi faarax siciid juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka isku magacaabay puntland ayaa khalad ku tilmaamay in kolkii horeba cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya soomaaliya waa dal kala qaybsan oo kala qoqoban khalad ay ahayd in cunaqabataynta hubka laga qaado ayuu yidhi wuxuu hadalkiisa sii raaciyey waxaan u baahannahay go'aan ka soo baxa qaramada midoobay oo mar kale soomaaliya lagu saarayo cunaqabateyn dhanka hubka ah afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka farxaan jimcaale oo uu wargees ku su'aale ka weydiiyey arrintan ayaa diiday inuu wax jawaab ah ka bixiyo sida ay tilmaamayso warbixinta bolombage diseembar labada kun saddex iyo labaatanka ayay ahayd markii qaramada midoobay ay soomaaliya ka qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd tan iyo kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii waxaana aqoon-yahanka soomaaliyeed rumaysan yahay in qaraarka cunaqabateynta iyo qaadistiisaba lahayd dowladda maraykanka oo danaheeda ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ka arkaysay arrinkaas
dowladda turkiga ayaa shidaal baaris ka bilaabaysa xeebaha waddanka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan dowladda turkiga oo qayb ka ah dowladaha xubnaha ku ah ururka nato ee fargelinta soomaaliyana qayb weyn ku leh oo gacantana ku haya ilaha dhaqaalaha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ku dhawaaqay tallaabo halis ah wasiirka wasaaradda tamarta ee dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu shidaal baaris ka samayn doono qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ilaa iyo saddex goobood oo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayay dowladda turkiga sheegtay inay dhowaan ka bilaabi doonto shidaal baaris warkan ayaa lagu baahiyey warbaahinta t r t ee taabacsan dowladda turkiga maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda turkiga ayaa ku sugan xeebaha soomaaliya kadib markii xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynaha dowladda federaalka uu ku wareejiyey turkiga inay siday doonaan ka samaystaan kheyraadka soomaaliya tallaabadan hadda ku dhawaaqeen dowladda turkiga ayaa qayb ka ah boobka ay dowladaha shisheeye ku hayaan kheyraadka ummadda soomaaliyeed oo ay badaha ka mid yihiin mana jirto dowlad awood leh oo ka difaacan karta
soomaalida ku dhaqan magaalada stockholm ee dalka sweden ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan kirada guryaha sakariya cumar ayaa ka waramaya
dadkan soomaalida ah ee ku nool magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden ayaa waxa ay cabasho xoogan ka muujinayaan kirada guryaha oo lagu qaaliyeeyey islamarkaana aysan awoodi karin bixinta kiradaasi waxa ay tilmaameen in muddo laba sana ah ay socoto dhibaatadan qaaliyeenta guryaha waxaana ay tilmaameen inay saameyn adag ku yeelatay noloshooda mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaaladan oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay saameynta adag ay ku yeelatay arrintan maanta waxaan joognaa xaafadda riinkabi stockholm oo soomaalida ay u badan tahay alxamdulilah waa ladannahay laakiin dhib weyn wuxuu naga hayaa xagga guryaha oo ah kiradii ina lagu kordhiyey maadaama aan guryo ku lahayn oo kiro ay tahay kiradii ana lagu kordhiyey waa sanadkii labaad su-aalaha na weydiisataan ugu dambeysa oo ahayd dhinaca guryaha iyo caqabadaha ka taagan oo na soo food saaray waayahan dambe oo waxaa na soo galay shirkado oo ah maaragtay lacag doon ah oo burjawaas lagu tilmaami karo oo isku dayaa inay guryaha hagaajiyaan dib u hagaajiyaan kadibna lacag badan saartaan dhibaatadaasna way jirtaa waana laga shaqaynaya dadka soomaaliyeed ee ku nool waddamada reer galbeedka ayaa inta badan waxa ay kala kulmaan waddamadaas ay ku nool yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dilka iyadoo ay intaa u dheer tahay dalalkii ay u doonteen nolol dhaanta tan ka jirta soomaaliya ay ku wajahaan nolol ka hoosaysa tii ay soomaaliya uga tageen iyadoona marar kala duwan warbaahintu ay soo tabisay soomaali ku dhaqan dalka dibaddiisa oo ka cabanaya nolol xumo haysata warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxda kooxaha ugu sarreeya dimuqraadiga maraykanka ayaa walwal xoogan ka muujiyey inuu baydhan ku guuleysan karo doorashada waddankaas hogaamiyaha dimuqraadiga ee sanadka oo lagu magacaabo shumar iyo jefferis oo ah hogaamiyaha dimuqraadiga aqalka koongareeska ayaa ku nuuxnuuxsaday in siddeetan iyo kow jirka lagu magacaabo baydhan oo uu ka baxo tartanka madaxtinimada iyagoo si cad uga soo horjeestay warbaahinta maraykanka ayaa aada uga hadlay arrinta iyo inuu baydhan ku dhawaaqi doono sida ugu dhaqsaha badan inuu ka horo doorashada taasoo keentay in xisbiga dimuqraadiga ay qabtaan shirweyne kuna soo magacaabaan musharaxooda la tartamaya donald trump doorashada bisha nofembar warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga onaga inta